aad ayaad u mahadsantaha walaalka isbaarooyin boqolaal gaaraya ayaa u yaala dowladda federaalk kuwaasoo dadka iyo gaadiidka looga qaadayo lacago sharci dara ah waxaana sii dheer isbaarooyinka loo yaqaano soo boodada oo rayidka lagu dhaco marka aan si gaar ah ugu daadego inta u dhexeysa muqdisho iyo afgooye waxaa yaala toban isbaaro oo ay dadka lacago uga qaadayaan ciidamo kala duwan oo isugu jira sirdoon booliis militari iyo kuwo kale laga bilaabo excontrol afgooye ilaa laga tago gudaha afgooye waxaa dowladda federaalk u yaala saddex iyo toban isbaaro waa dhul aada u kooban oo labaatan kilomitir ah halka isbaarooyinka intaasi la eg yaala dadka soctada waxaa lagu lumiyaa wakhtiga waa la dhacaa waxaana joogto looga qaada lacago sharci dara ah haddaba mid mid aan u tirino isbaarooyinkaas waxay kala yaalaan excontrol afgooye tabeelaha sheekh ibraahim macaani siinka dheer ceelasha biyaha lafoole boodboodka baar ismaaciil bundada yar ee afgooye bundada weyn mukayga bulufolio iyo wadada tadaamun ee lambar lixdan aada waa saddex iyo toban isbaaro oo sida aan soo sheegnay darawalladu ku dhib qabaan taariikhda soomaaliya ma dhicin mana soo marin in waddo labaatan kilomitir a la dhigo isbaarooyin saddex iyo toban gaaraya xitaa xilligii hogaamiyey kooxeedyadii iyo wakhtigii foodada haddaba waxaa isweydiin mudan hadday dowladda federaalku qabsan lahayd waddanka oo dhan intee isbaaro ayaa wadooyinka la dhigi lahaa intee qof ayaa maalinkii la dili lahaa intee in la egayeyse dadku xamili lahaayeen